Sanadihii ugu dambeeyay waxaa qiimo sare gaaray malabka shinnida taasi oo ka dambeysay kadib markii uu kordhay isticmaalka iyo iibsiga malabka shinnida oo daawo u ah caafimaadka guud ee aadanaha. Waxaana wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlad goboleedka Jubbaland ay maanta tababar u furtay qaar ka mid ah xoogsatada deegaanka Goobeyn oo isugu jira rag iyo dumar. Tababarkan ayaana lagu barayay sida looga faa'iideysan karo wax soo saarka malabka shinnida. Agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdulaahi Cali Faarax ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarka.
tababarkan eh, waxaa weeye eh, tababar ku saabsan dhaqashada casriga ah ee ee- ee shinnida Eh, saan ula soconno shinnidu waxay ka mid tahay eh, wax soo saarka xoolaha xooluhu waxa weeye eh, kala way kala duwan yihiin qaybo kala duwan bay leeyihiin marka shinnidu qayb bay ka tahay ka wasaarad ahaan annaka waxaan leenahay waax ka tirsan wasaaradda oo la dhaho waaxda horumarinta xoolaha waxaan diiradda saarnaa sidaan u horumarin lahayn wax soo saarka xoolaha noocyadooda kala duwan shinniduna waxaa weeye waad ogtihiin waxaa laga helaa malab daawo ah marna cunto ah marna daawo ah oo kii qur-aanka lagu sheegay ee magaranaysay la yidhi oo oo, ee, magaceeda lagu sheegay suuraddan baa lagu magacaabay oo la yidhi suuratu naxli saa la socotaan Een, shinnidaasi waxaan rabnaa waa beer bay ka mid tahay oo waa la beeranayaa Ee, waana mandatka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa dadka ka faa'iideysanaya tababarkan kula dardaarmay inay sare u qaadaan wax soo saarka malabka shinnida oo dawo u ah caafimaadka guud ee aadanaha shinnidu waa mid ka mid ah xoolaha aan dhaqano laakiin dadka soomaalida waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanin sidaas shinnidu waa la iibin karaa ee, manfacad badan bay leedahay waxay soo saartaa daway soo saartaa waana dowlad weyn oo jirta ida laftarkeeda oo nidaam iyo kala dambeel leh waxay u baahan tahay qaab looga faa'iidaysto waxaa laga yaabaa dadka in ee, geed yar ay soo qaataan oo shinnidii u een, la geliyo kadibna hadhow ay dhahaan markii malabka la gaaro wixii dhan ay dhaawacaan oo si aan professional ahayn ay u lisaan ama ay uga faa'iidaystaan isdhahaan ka faa'iidaysta kadibna shinnidii ay xumaato amaba laga yaabo shinni kale oo markaa la abuurayo inay meesha ku xumaato Een, seminaarkan waxaan rajayn doonaa insha allah ee, inta nasiibka u yeelatay oo halkaa fadhisa maanta qaadan doonta markuu dhammaado inay noqon doonaan dad tababarayaal ah u faa'iideynaya bulshada ay ka yimaadeen keliya ma ahan in idinka keligiin aad faa'iidaysataan kadibna xaafidiin aad la aadaan laakiin waxaad matalaysaan oo halkan u joogtaan oo lidinsoo xushay waxa weeye in bulshadii goobweyn aad ku laabataan bulshadii cilmiga aad qaadateen aad gaarsiisaan Ee, shinnidu waa fan oo dhan waa cilmi oo dhan la baranayo waa mid ka mid a xoolaha aan dhaqano laakiin waxaa laga yaabaa dadka sida looga faa'iidaysa inaysan aqoon dadka soomaaliyeed waxaa ilaahay ku nimceystay nimcooyin fara badan oo ay ka mid tahay een, shinnida waxaa sanadihii ugu dambeeyey kordhay sida bulshada ay uga faa'iideysanayaan wax soo saarka shinnida taasi oo keentay in meel ka baxsan soomaaliya loo iibgeeyo malabka shinnida ka oo ah saafi suuqyada iyo soo kale magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxa uu saddexlaha malabka ka maraya ku dhowaad boqol doolar waxaana taas loo sababeyn karaa in bulshada ay fahantay isticmaalka malabka